Tiradii rikoodh jabiska ahayd ee qaxootigii la qaabilay labadii kun iyo shan iyo toban waxay dabcan culays badan dul saartay iskuullada Sweden, balse labaatan degmo oo horraantii labadii kun iyo lix iyo toban qaabilay intii ugu badnayd ardaydaasi cusub waxay u maareeyeen sidii ugu wanaagsanayd iyagoo garabsanaya hay-adda waxbarashada ugu qaybsan dalkan Sweden ee Skolverket. Ecot ayaa booqatay magaalada yar ee Olofstrom halkaasoo qiyaastii tobankii ardayba afar ka mid ihi ay yihiin kuwa cusub xuseen wuxuu haatan dhammeeyey fasalka sagaalaad ee dugsiga Hogevongs Schoolan oo ku yaala Olofstrom wuxuuna ku faraxsan yahay bandhigiisa waxbarasho maadaama uu dhibco badan ku basay markii uu macallinku arkay inuu runtii u baahan yahay kaalmo oo uu u baahan yahay inuu soo baxsado shahaadadiisa runtii way caawiyeen waxaan aaminsanahay inay macallimiintu aad wax u tareen dayrtii labadii kun iyo shan iyo toban waxaa taagnayd dood ku aadanayd inay xasaradi dhici doonto oo uu xitaa isku dhex yaaci doono hannaanka waxbarasho ee dalkan kadib markii ay sweden soo galeen tiro aad u badan oo qaxooti ah yeelkeede macalimadda lenathe emmanuel oo wax ka dhigta dugsiga hogevong schoolan balaayadaa la saadinayay ma arag waxa qura ee dhibka lahaa waa helitaanka shaqaale dheeraada iyo xarumo cusub oo gacan qabta dadkan sida cad marmar bay arrintu ahayd mid lagu dhidido balse anigu ma arag wax xasarad lagu sheegi karo oo na soo maray xitaa iskuol verket ayaa aragtidaa ku raacsan emmanuel tan iyo gugii labadii kun iyo lix iyo toban wuxuu iskuol verket la shaqeeyey in ka badan toddobaatan degmo labaatankii degmo ee ardayda ugu badan qaabilayna si wanaagsan bay uga soo dhalaaleen hawsha teedii ugu culayska badnayd sida ay qabto anna osterlund oo ah madaxa qaybeed ka tirsan iskuol verket dadku waxay u xayteen inay shaqada qabtaan sawirka aan helayna maaha mid sheegaya inuu isdardardhacay dhabtii way ahayd howl adag balse waxay ahayd mid keenaysa inay dadku dadaalaan oo hawsha daacad u qabtaan ilaa iyo intii ay awoodaan ee suuragal ah balse weli waxaa jira turanturooyin ama caqabado jidka yaalla sida ay la tahay isla anna osterlund haatan dabcan qaar badan oo ka mid ah ardayda yaryareed labadii kun iyo shan iyo toban waxaa laga yaabaa inay diyaar u yihiin inay ka baxaan dugsiga hoose dhexe oo ay dugsiga sare u gudbaan sidee u baasi doonaan haddii ay baasi waayaanse maxaa la samaynayaa si aysan ugu dhegin barnaamijka hordhaca ah oo ay horay ugu socdaan ha yeeshee wuxuu walaac sidoo kale ka jiraa sida ay degmooyinkani horay ugu soconayaan waayo waxay dhibaato ka iman kartaa helitaanka shaqaale cusub iyo dhaqaale intaba labada sano ee qofka ugu horreysay sweden waxaa loo qoondeeya lacagta dejinta ee loo yaqaano etobleringis ershatnen balse dhaqso ayay u dhammaanaysaa deetana waxay culays dhaqaale ku keenaysaa degmooyinka sida uu qabo ururka degmooyinka iyo gobollada sweden ay ku midaysan yihiin ee sco l soora rudolfson oo ka mid a xisbiga sosiaal demokraatina sidoo kalena ka tirsan golaha degaanka olofstrom waxay arrinta ka eegaysaa dhinaca cagaaran walow dabcan ay caqabado badan jiraan waxaan dareensanahay inay xaaladdu degan tahay oo aannu maarayn karno maxamed xaaji xuseen raage radio sweden